أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaaraya ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah ciidamada xabashida itoobiya oo toban sanno kadib isaga baxay degmada maxaas ee hiiraan warbixin ayaan barnaamijka ku soo gudbin doonnaa qodobadeenna kale waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee bokool oo heshiis kala dhex dhigtay laba ka mid a beelaha walaalaha ah ee wadadega deegaannada wilaayadaasi oo xurguuf ay soo kala dhex gashay bayaan ka soo baxay heshiiska iyo kelimaad laga jeediyey gebagabadii kulankaasi faafreebka ayaad caawa ku maqli doontaan qodobadeena kale waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee ismaamulka amxaarada ee dalka itoobiya oo la sheegay inuu ku biiray jabhadda hubaysan ee faano xaaladda itoobiya iyo wararkii ugu dembeeyey ayaad barnaamijka ku maqli doontaan sidoo kale faafreebka caawa waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa wilaayada islaamiga ee hiiraan oo soo bandhigtay tiro askarta ubadkeenayaal ah xilli qulqulka askarta ka soo goosanaysa safka cadowga ay ku soo kordhayaan wilaayaadka dalka waraysiyo ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonnaa xaaladihii ugu dembeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta al aqsa iyo xubintii iyo hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin maahir iyo suhayb ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laif streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawaanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa ciidamada saliibiyiinta xabashida itoobiya ayaa toban sanno kadib isaga baxay degmada maxaas ee gobolka hiiraan qodobkaas iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee ismaamulka amxaarada ee dalka itoobiya oo la sheegay inuu ku biiray jabhadda hubaysan ee faano iyo qodobo kale waxaannu ku eegi doonnaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo halkan uu ka soo jeediyo maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa ciidamada xabashida itoobiya oo toban sanno kadib isaga baxay degmada maxaas wararka ka imaanaya gobolka hiiraan ee dhacabartamaha dalka soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada xabashida itoobiya ay banneeyeen deegaan ay ku sugnaayeen wax ka badan toban sannadood kumanaan ka tirsan ciidamada gumaysiga itoobiya ayaa isaga baxay degmada maxaas ee dhacda bariga gobolka hiiraan sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka ciidamada itoobiya oo wata toddobaatameeyo gaadiid ah ayaa gaaray deegaanka hees waxayna ku sii jeedaan dhanka xuduud beenaadka uu gobolka hiiraan la wadaago dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga ku jira dhinaca kale taliska ciidanka admis ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku xaqiijiyey in ciidamada xabashida laga saaray degmada maxaas admis waxay sheegtay in gacankuhaynta maxaas lagu wareejiyey maleeshiyaadka xukuumadda muqdisho waxaana munaasabadii lagu sagootinayey ciidamada itoobiya ku sugnaa saraakiil ka socotay ururka qaramada midoobay ciidamada itoobiya ayaa duulaan ku qabsaday degmada maxaas bishii maarso ee sanadkii labada kun afar iyo tobankii tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshaha uu ururka midooda afrika ku dhimayo ciidamadiisa ku sugan soomaaliya waxaan markaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa madaxweynihii hore ee amhara oo la sheegay in uu ku biiray faano wararka ka imaanaya itoobiya ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee ismaamulka amhara sidoo kalena soo noqday wasiirkii hore ee arrimaha dibadda xabashida iyo la taliyihii amniga qaranka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha itoobiya uu ku biiray jabhadda hubaysan ee faano war cusub oo soo baxaya ayaa sheegaya in geddo andargaasho oo ka mid ah siyaasiyiinta saameynta leh ee ka soo jeeda qowmiyadda axmaarada uu si rasmi ah ugu biiray faano sida lagu sheegay qoraal uu ku faafiyey baraha bulshada kaasi oo laga sii daayey warbaahinada etoobiya ninkan ayaa qoraalkiisa ku sheegay in uu ku biiray jabhadda mucaaradka ah ee faano taasi oo kacdoon hubaysan oo xoogan kula jirta xukuumadda adisababa geedu ayaa qoraalkiisa si adag ugu mucaaraday xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha ka yahay abiy axmed isagaoo dhaliilo badan u soo jeediyey sida lagu baahiyey warbaahinta xabashida warkan la isla dhex marayo ee ku aadan ku-biiritaanka jabhadda faano ee wasiirkii hore ee dibadda itoobiya ahna madaxweynihii hore ee axmaarada ayaa muujinayo sida ay u baahday colaadda sokeeye ee ka taagan dalka itoobiya dowladda xabashida itoobiya ayaanan weli ka hadlin xogtan la baahiyey ee sheegaysa in wasiirkii hore ee arrimaha dibadda itoobiya uu ku biiray jabhadda faano dhowaan ayay ahayd markii geedu andargaasho uu kulan la qaatay safiirka maraykanka u fadhiya etoobiya waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahada warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa roobab mahigaan ah ayaa ka da-ay waqooyiga suudaan kuwaasi oo sababay dhimashada ilaa toddoba iyo toban ruux khasaaraha ka dhashay roobabkaasi ayaa uga sii daray xaaladaha bani-aadannimo ee ka dhashay dagaalka sokeeye ee dalkaasi ka socda muddada lix iyo tobanka biloodah welina sii holcaya korontada ayaa ka maqan magaalada khartuum dadkuna waxay ku hoyanayaan meelo bannaan iyagoo ka baqaya roob kale waana sida ay warbaahinta la wadaageen shakhsiyaad goobjoog ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa mas-uul ka tirsan safaaradda jabuuti ee xukuumadda muqdisho oo ku dhintay dibadda cabdiraxmaan maxamed hiraabe oo ahaa qunsulka guud ee safaaradda jabuuti ee xukuumadda muqdisho ahaana la taliyaha koowaad ee safaaradda ayaa shalay ku geeriyooday magaalada gafli ee waddanka sweden ninkan oo muddo dheer ka shaqaynayay safaaradda ay xukuumadda muqdisho ku sheegtay geeridiisa mid naxdin leh inkastoo aysan caddayn sababta uu u dhintay aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad hadalhayn sidaas u weyn kama aysan jirin baraha bulshada ee soomaalida ku wada xidhiirto aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa hagaaga dhegaystayaal qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku eegi jirnay cudwaanka yahuudda duqaymaha cadowtooyo ee magaalada khaza iyo howlgalka duufaanta alaqsa waxaana la socodsiiyaa suhayb cabdulaahi waad mahadsan tahay faysal haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin duqaymaha iyo dagaalladu halkooda ayay ka sii socdaan saacadihii lasoo dhaafay duqaymihii ugu xoogganaa uguna badnaa waxay diyaaradaha cadowgu ay ka geysteen magaalada dayrulbalax ee ka mid ah qidaaca khaza diyaaradaha yuhuudda waxay si ka sahay u beegsadeen guryo ay degnaayeen dad falastiiniyiin ah sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka oo ah kuwa argagaxlana waxay muujinayeen dhismayaal aad u fara badan oo burburay iyo hooyooyin barooranaya kadib markii carruurtooda la dilay
ربنا اولى فيك ربنا اولى فيك راح احمد راح الغالي يما الله اولى فيك يما الله اولى فيك waaxda caafimaadka magaalada khaza tirakoobkii u dambeeyey ay soo saartay waxay ku sheegtay in shuhaadadu ay marayso afar iyo labaatan ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol iyo toban kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa soddon iyo sagaal kun lix boqol toddobaatan iyo toddoba ruux halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo kow kun lix boqol afartan iyo shan kale faysalow saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markii aan eegno howlgallo waa ay fuliyeen mid ka mid ah howlgalladaasna waxaa ka mid ahaa weerar lagu beegsaday diyaarad daroonis ah oo uu cadowgu leeyahay oo ay dhulka soo dhigeen xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiina caawa halkaas ayaan uga bixina
aad ayuu u mahadsan yahay suhayb ayuu kaasi ahaa
الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
kulan ballaaran oo ay barbar socotay dowro sharciya islamarkaana socday muddo ku siman isbuuc ayaa wilaayada islaamiga ee bokool waxa ay heshiis nabadeed ku dhex dhigtay beelaha walaalaha ah ee jiroon iyo sidoo kale hadamo ee wadadega deegaano ka tirsan wilaayadaasi heshiiskan oo ay garowdeenka ahayd wilaayada islaamiga ah ee bokool waxaa ka soo qaybgalay ku dhowaad boqol xubnood oo labada beelood ka socday iyo golaha nuqabada wilaayada oo qayb weyn ka qaatay xalinta khilaafka beelahan walaalaha soo kala dhexgalay beelahan ayaa horay ugu muransanaa dhuldaaqsimeed cidhalbiyood iyo deegaameysi dhul iyaga u dhexeeya ugu dambayn waxaa kulankaasi laga soo saaray bayaan ay labada beelood ku heshiiyeen qodobadii ku xusnaa iyadoo sidoo kale goobtana kelimaad kala duwan laga jeediyey ugu horeyn waxaad maqli doontaan bayaankii kulankaasi ka soo baxay oo madasha uu ka akhriyey malaaq muxiidiin kow may ku mid ahaayeen qodobada abahi golaha nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka iyo walaayada islaamiga iyo oo garab anceyin la kaheliisay qodobada la hasaaray oo laalaha kaheliyeen kow may ku mid ahaayeen in la ilaaliyo daras wanaaga labadan beelood oo muslimiinta ah daris wanaagga la ilaalay daris wanaagga may ku mid ah xaquuqdii liskalahaaya ku mid ah oo la shalsheegaday biyo ku mid ah daaga ku mid ah wali muslim shal lahaay bedi beera ka shal lahaay wali hakuri muslim waa ka haya lislilay dabki biyo daagi ilaahay isku le way dhulkun ilaahay hoob roob ku sheen walku guure way ilaahay la kali kali leeyo thumma walaayada islaamka isku le wali hakuri bulshada hal shakhsi beerta ibadkisha isu leeyo bes ayaga milkan leeyo qodobka lamaad oo la ka heli may qaadanay ini uun oqoonsanayn wala xuduudii oo gaalkii hati hadilayay sees waa bicol arri jaray talyaanigaha iyo kikalaha jarmalka wali hayam gaaladii hadi jidoyen to hadhow haatoy to dheer haatoy inuu oqoonsanayn meel alla meeli raayid islaamka teeganta islam muslim ee maamuli iyo xuduudana ka egda allahu akbar qodobkay saddexaad may jaray wadadoo dheer waxa ku balaaw xudur ilaa i waajid galaas sheegashadii badanta may weelay inta wala qodi inta salweeli wakada salweeli inta nuhayn inta intaasahay waxyaabaha wala sheegnay ku mid haayaan ini meelaha ku bilaabo sagaalan kilomitru sagaalankaas kilomitr war cusub beer cusub dow cusub maguurti la erhem ana wal cusuba taatam lanka samey kor lam wali hodhan lahaa yelley wali had galantis kahay yelley wal cusub may suubi kor daaqu saasadad ka deege wali kujara deegaankaas ka saabsan insha allah qodobka saddexaad ahay qodobka afraad oo laka maslaha way may ku mid ahaa eelkol eraay urgaafam iyo wal khilaafkan daratis walan walan halaawen wala ka jaran wala wal duugi wal qarash ay galeen waxyaabaha aafada sheentay iyo inta wala arrinta sababtay hadda dajidi kumid ah walaalaha ilaahay jazaahumullahu khayr arrinteedaha ay may la go'aamiyay wal alla wala qarash ay meelo ka bah oo masaalih la qaadatay la ka maslaha way wal alla wala qarash ay meelo ka bah ini beela hadama iyo galanta dad huma lahay hadama ma irhaana dad huma lahay ashkhaas eh beela sa saaranta shan eelkii reedin la rajari oo madoono boqaay madoono la duugay qodobka loo ka heli maayo kumid eelkaas inay dibniniin faaga kor inay dibniniin faaga koran waxyaabaha la ka heli oo masaalixda ka aatay warqadaha laga shaqo ordee kumid eelkaas dibniniin faaga kor cidi la keloona kulley ama isdib infaagda tilaabadiye iyo walaaje maamulka islaamiga antaal lix lamadan beelood in lan sameeyo ligof oo guddi ah oo ka kooban lamada beelood sadi sade ah masaalixdan ku qiib galaayaan nidaamaadkan oo malankii wal hadlaayo marna yoonsha iyo haddii biidiidow nagad haddii geed gurow nagad haddii eel laqodi nagad walayhlahasheega nidaamaadkaasa lahla socodsiiye yo la socdaayaan toddoba ini laku suga dacwadoo hata ka hor la galaay waxtana ka jarti sida lagu bogay oo kale iyo way la mid ahay laku suga walaayada islaamiga ah qodobka siyeedad ini laku foo jignaada dhaqaraha cadowga murtadiinta leh codowga leh xiiratada eh tuugada hayan la gordow haani hadhow ayan oo anta dhiin deganayan ii haanoo noo dheerayama mabda iyo ko iska ii gaalnamagaadadeen ilaahay kitaab shaynu ku furdeen waa hagaag markana cododka aad maqli doontaan waa qaar ka mid ah odayaasha beelaha jiroon iyo hadamo oo goobta hadalladan kookooban ka jeediyey بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة إلهي سبحانه وتعالى يمهد أسكول بعد الله ما يمهد نغان دتك ما أرن خير كم فراء بدن هنين روري هدي ولاي هات إي هدي ما أرن نقبا هات دتك ميل شلدو نينكو كوي ميل دير إيميل دو نينكو كوي خير هنين روري lama qabiil walaalhaay dirishaay iskafaylahaay dhatiyo shaydaan gale ani ma aragne dhatiyo maslahayan ankooy iyaan mahadnagaan maysan lenaa jazaakumullahu khayran haddii ma aragne walaaya haata haddii ma aragne noqabadii gobolka bokoolku dhaqanka shareecada islaamka haddii haata dadkii ma aragne kheyrkan faraha badan haniin rori may lenaa jazaakumullahu khayran intaas baadije libere mase todoba bere gadeeradaasaan ta roogni ayaa ma aragne lamaadii beelood walaalhaay konton iyo konton qof intanan iska sheeni yaa intaas la roogeen may liin akriyay duruusa liin akriyay lama kitaaba liin akriy lamaadas kitaab may kumadhaayeeno tarbiyatul islaam iyo may kumadhaayeeno arbaciinu xadiis fii dami ta'asubil qabaliya kitaab la eraw oo ku warramaw ma aragne dadka ma aragne deriska eh xaqi iska leeyin lanki xaqaaska hadguduboona ciqaabta la kulamawna ka goranayd haddiiba ma aragne dadki uurshay walana iska jaraan lamaadas kitaab haddii liin akriyay diinkaba laka dul akriyay iyoo dhan may nagadeen bashaasha ha nagadeen hanistana zuleen ilaahay yaa ka mahadsan madaas bacdaje madi dadki wejija isbedeli sha'uurtis isbedeli walaay ka jari ku baheen ya wali la sameeyey ani ma aragnay walaagii hadafki liinkooyi madi horoob gobolka liinkooyi oo reer ka dhatiska jari ini la hadhaka oo dadki la hadalsii hegi iyo hegi la hadalsii lamba walaay ma aragnay sheegadaay sheegada madaas ku baadije arrintii la gala ilaahay yaa mahadlay alxamdulilaah ilaahay yaa dadka guulay owkuma ilaahayna roojey lamawalhaad ya owka galbaga iskala jara dhannagoo hoob ana ku fiiri ku huma ani geeka ma aragna islaamkii una mashquulin iyeedo geeka gaalana kor saaranta muslumiinta ma aragna diinshod lahaka duuli eradlajood lahaka duuli oo geeka magaalooyinkii u wiinayna noo haaysada amanki una afka meelidha ee diifaday islaamka ma aragna liisgarab suruma fade ani una lanki ma aragna aduuki hor surinaay una hajeedin oo unanani mashquul ku huma ilaahay may weydiisadaan in ilaahay haninka nag may kale ka faraxsanaa oo guluubtay ka jarte oo waleey an oo hadlaa oo nahaad marne farahgaas oo kala hadlaawaana lamaadi reerod oo ma arne wal shal sheegadaay oo un isku dhaajo iyo wala iyo shal sheegadaan iyadun ku humayn lamaadi beelood ma arne ansaarnimo laka tilmaamay iyin oo walaagii ma arne dhatiyo taali la hadliyey oo ku ma arne farax iyo iskala ruwan gulolo iskala fadhiyaan walgeeka ma arne dhatiyo ee an lahayne geeka heliyeen ina eedanka faraxsana allahu akbar wala hata aradunka dhiya ilaahay diinshi ee lina siyaagay inti ilaahay diinshi ee lina siyaagay intun walaal eh oo wejijo inas gordaan oo gabalkun inaska kulumeno laka wacdiya ilaahay diinshi laka wacdiya intun ogaasina intun walaayadan aka kulunti ilaahay ka mahadsanna iidanka faraxsanna may arhaanay horta ilaahay wiin waa hada urjo dheeray ilaahay wiin waa hada gaaladana jibi musliminta unta kooytin ilaahay faraha ifahima diris wanaag badan ilaahay wiinu haydanka kaatimay horta tantangaa ku eraana tankala ma in sheegane horta geeka nasiib daro ini dalkan amantii raayada islaamka laha ka suri owlaadi yaryaro mujaahidiinta ay iswalaaladow galeen ini hata geeka lama qabil oo nahay walaal adirisa anta ka kulumaano ma ina saaysadan walyaro anqalaabee dhatiyo ku dhiili ar walwiino hata geeka muslim iska gal koro dhon hayn ini hankuusumaano madabarooryo ulmaadiyo akhyaartiyo lahan lugoy mujaahidiintii oo nahay dagaalka jarti lahan wedo meelunka kulmaan horta nasiib daro in argaan ma in sheeganay hata sacdungla ku bilaawo lankii oo nahay muslimiintungna na dheego hayana heliiskun geeka la heliye kubaada koy qabiilkun hutuhtaay leh lanki intu muslimiinga dhatiyo dheego hay ilaahay wiinu wahay noo saara ilaahay hanuuni ki hanuuni waayan ilaahay noo saar tangeeda ayte ya ilaahay ku tuugan tankeel ma in sheegane dadki intay naska kooy intay baaslan hayn sacad tungla ku bilaawda lanki ololeys wal humaan la qabto intii hadal e iyoona inta laniskarbi una urteg berkii kana afyo dadku ey lankii wal nin haysadoo na afyo tan kale ma in sheegane dadki walaalhaay haan ku badanga liskala dhagama jare deegaankan biya dhinis diida i bilaanga dhinis diida i walban kumaayo walaayo taka gebagabaani un odayaalkii haddii un sacadung laku bilow dad walaale wanaag aho deris ee ka ogna dadka walaalkan walba adileenglanka inta ku guuriya inta reerbakool ku guurniya dhoobay gaaleedan iyawna hoolagan ka abaar bahaayan maayo dhulki sugahayti muslimiin lay malaayne ay wallah ku reebi dadkii ha ku goori bakoola madagaas ku goori mahatiri ee wadamadan gudubaay ay hala jeyli reebohaay ay la dhibohaay dadku inta iska arwaaytan sacadung laku bilow mujaahidiinta nina dheegayan ilaahayna markaa tiniinkuwey ma ogaada ana sacadung laku bilow dalankii oo nahay deriska dhib galle inti ilaahay wiin wayd hanuunikii hanuun waayn ilaahay dalkaninku qabo unun idan sheegan ugu dambaynna waxaan idiin soo gudbin doonaa kelimad uu gabagabadii kulankaasi ka jeediyey waaliga wilaayada bakool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan taasoo labada beelood uu kula dardaarmayey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda taxiya walaalayaal awalan wa aakhiran mayba mahad ballow dhammaad aan la hayna iskulaha allah subxaanahu watacaala uma bacda xamdilaahi subxaanahu watacaala waybaan mahadnagay golaha nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayada islaamiga bakool jazaahumullahu khayra aljazaa oo safar dhadheer hangalan danihii iyo ujeedadii iyo shaqooyinkii gaarka hayan yoo la haayagna hala laabeen kadib markiioo dheegeen khilaafka lamada beelood ee ansaarta ee walaalaha ee dariska ee muslimiinta ee reer jaroong iyo reer hadama iyo ha dheegeen hangurmudeen wilaayadiioo marka weerdhantii on weertii ha ajiibeen jazaahumullahu khayra aljazaa walana ilaahay subxaana watacaala miisaanju hasanaadkan ka kaba mayna ilaahay subxaana wataala aan ku rajayaana ajarka ilaahay ballan qaaday isla hadaatulbeenka ilaahay ka yaboo hay ka ballan qaadin ilaahay usasii una dhongna macajo ana ilaahay subxaana watacaala isla hadaatulbeenka iyo dadka muslimiinta la hagaajiyo khilaafka hadhagali la heshiisiyo marka isku hormaay may bahri laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin ow macruufin ow islaaxin bayna annaas waman yafcal dalika ibtiqaa'a mardaati illaahi fasawfa nuutihi ajran cadiima bani aadanka walaya kushuurayano inasukooyano iyo ka taladaayano shiraran qabsadaayaan ilaahay maarey dhammaanteed khayr maka jar ilaa sidisheyna sidiidaas may kumid tahay oo islaahin bayna annaas dad isgali walaale ashkhaas lama qof haadan ama lama qabiil nagada in marka maana dhatiyo walhagali in la islaaxiyo la heshiisiyo tan haddanu fadhino ilaahay markaasaa maarey waman yafcal daalika ibtiqaa'a mardaati illaahi fasawfa nuutihi ajran cadiima dadkii arrinlankii arrintaas un qumo oo islaaxdaa tulbeenka ah wanaaga oo lis fare ah sadaqada oo lis amar ah lankii arrintaas un surimo isa usoo ilaahay raaligelintiisna raadiyow ilaahay dartiisna ku ata walkale adduunyaan ku raadiyaano ilaahay may baray fasawfa nuutihi ajran cadiima ajar wiin as yaaneer allah subxaana watacaala ajarkaas wiin ilaahay siiyo ibtiqaa'a mardaatillahi ku hayti si un rajayaan dhaqaale malas yaano hoolaman ballan qaadna ilaahay dartiisa hambahan jazaahumullahu khayra jazaan mahadnagaan may kale on mahadnagaane culimaa udiinki dowradaas ha socotay sideed maalmood iyoona may waa idoo johan ku tabeeno dhaxanti iyo iyo rafaadka maana siina qiibsadaayan iyoona jazaahumullahu khayran alana may kale on mahadnagaane hogaanka labada beelood jazaahumullahu khayra jazaa beelaha reer hadam iyo reer jarong odayaalsho oyoon arrintung may wahaan in iskakooy meelung juhdigung may wahaan insha allahu tacaala wilaayada farti yoonan hoggaansamaan ilaahay barakaaya miisaanju hasanaadkan ilahay kakaba si hagar laanga iyo anka hayno dadki inka haboonaay oo anka walgorod haay ahlul halli wal aqdi haay yasheenaan maadaama lamada beelood meelohaas lamadaas degmada kushalkooyan jazaahumullahu khayran lana intaas markaan anka gudub walaalayaal waybaa lana heshiiska oo haddii isan akhriyaasan bayaanka akhriyaay malaaq muhdiin ee ha kubahi shirki usugaaya intaas ha socday ka walaay ahaan marka unana reer hadaman akhriyan oo malaaq muhdiin lan hel saarday maadaama golihiin gabadii oday inhaay oo is akhri laaray akhriya odayaalkan sii ta'kiidiyeen ee lamaada beelood nabadoonadii ha dhowaayaan haddii unana wilaayatu bakool al islaamiya waana garabas inka ana heshiiskaas usugaaya dhaqangelintiis iyo tanfiidshay iyo hergelintiis insha allahu tacaala nambar koowa ku ana waana haddana garabas inka siyaan ilaah idin sheeg allahu akbar allahu akbar midda kale aan hangudub oo mayba ta walaalayaal wal yar isdul istaaga faday dadka muslimiinta ee mayba leeyin cadowa leeyin cadowjoona may wahaan gaalow cadow kale ma lihini markii laa kureeba nafti iyo shaydaanka iyo markii laa kureeba cadowga geeg unama dagaalka la jarna gaalow muslimiin dhatiyo cadowtinimo mataale ilaahay may baniin sheegay in dadka muslimiinta walaale iyin inama almu'minuuna ikhwa muuminiinta yoolay walaale walaale yo shireed yoolay walaale eh haye haddii walaale leeyahay haddana waa lasgala sahwaay iyo waa sunna rabbaaniya in liskhilaafo oo laisku qabsado waa sunna oo ilaahay sunnadiisa ka dareersatay walaa yazaaluuna mukhtalifiin haddii liskhilaafsaa la waala ilaahay may baleeyo fa aslixuu bayna akhawaykum shaqadana niindari oo wilaayad insurintu walaa nuqabada lan dhisi insurinyiin dadka mujaahidiinta ah walaa insurinyiin oo dhiigi on bahaayo on shahiiga hayano bilaantiyo garoob agnagadahay iyaalka iyaalja ogo agnagadahay may ku mid ah islaaxdaa tulbayn gaalan mayn iildamaasanta in una dhatang may wahaa adownaganoo habadii una kiridifani un iskrina hasma gaala markaa iidiya umana farahaas geegaasa farahaas ilaahayna qur-aankan hinka sheegay إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها والأل ولي همان إيه أن تتنها قل هدي بيرتتا أبارست هدي ميلا راي خلافا ندق ولا قصدهم ميلا راي وابقوا على أيام إيديو بو ولا اليساس دتي مركو يبلنا إن شاء الله تعالى خلافات كاسيو هاين قالada waxyaabaha buunbuuniyahayta qarashka ka biyaha kee kuhidiyo wayba ogsantiina sadaad walaalob sheegan lakuga rumi soomaali geeka manaa daba ka shidan yaa dab yaa ka shidan gaala caddaan iyo madowle yah weerar may ku mid aha waxyaabaha iyo wadaan in dadka muslimiinta ee madagan isgeliyaan isku horsheena gabaa'ilkii dhatiyo haragga shabaab mujaahidiin iyo gabaa'ilkii madagan isgeliyaan shaqadiiyo qandaraasa ka qaadeeno etoobiya han dhiibtiyo etoobiya qandaraasa ku qaadeen nimanku huba meelin ha kusii hay mayba ogsantiina etoobiya waaba gordaasan may waali burburkii markii dowladdii siyaad bar oo jaa'irka ah burburki ma jara jari qabiil qabiilan isdagaalamay urur ururan isdagaalamay aar aare ay huba sii jari yoo dhatiyo bese shaati guduud eedigmadooy wakadaa haabsada inta jinno soomaali kale isku dhaaf yoo dhan hubhaasiyahay etoobiya siyaasi mashruucii usugahaya etoobiya wed daraada may laara jari meelil araay caabud waaq hubkaa usugahay inta aan socday hubkaa usugahay may la aaminsanyaa aan socday in qabaa'ilka soomaaliyeed la kafadnayo laska dar hata hata waa hadhoobadeen meelaha duudkun oo feerfeeri meelaha ku galan yooga baaburuub kororan sheeneen huduudkii dhan hubla kasheen waay mayla fade in dadka muslimiinta la iska hasuugo iyo dhatiyo iska mashquulanga fade maylan baahanya insha allahu taala inuna buri arugnaan hundurmaduna ku kanaan cadowgaas allah subxaanahu watacaala dhagartis inuu ku taxadirna muslimiinta ma insurinyin tan isagan ragaay tan aan surina geeka may wahan walaaliyaa khilaaf maana dad muslimiin ee khilaaf ha dhagal kor baciid ma wala baciid sada ma saxaabadii amana iskhilaafeen dadka muslimiinta wala dhii jari laakiin saa lan daawiyahay inuu ilaahay kitaabaha nin dejiye kitaabkaas uu sugahayay walkaska koobin allah subxaanahu watacaala may banin sheegay wala adduunyadu rooga lama qolo leh hoggaan dad maamul ah dad wal maamulayaan iyo dad la maamulo layma wal kala maabjaram dad dadka dad maamulayaan ilaahay in dardaarmi shaqi in dari waajibka saarnaay edaay dadka oo madaxda madaxda muslimiinta ah dadka mayl araay la maamulayo bulshooyintan ilaahay shaqi in dari waajibaad iyo lan sheegi haya hoo khilaafa dhagala muslimiintii dhatiyo intay xal ee may marji ee see wala ka xalliye ilaahayna edaay kulli ilaahay aaydo lama aayid iskiigan ka jamciye fi suurati nisaa markii madaxda lala hadlaya ilaahay ma eray in allaha yaamurukum an tuaddu lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli lamadaas iyo ilaahay amari madaxda cadaalad iyo ammaanadii xilkii laka aamini diineed ee muslimiintan qobadaan in marka maanayo gududaan ammaanad an qiyaan dadka haddii shal hukumayaan cadaaladka shal kuma lamadaas ilaahay in dari madaxda dadka muslimiinta maylan dari yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu allaha wa adiicu rasuula wa uli lamri minkum tan shaqadii omeed umarada haddii lukooyaan nidaamkaa usugahay inyo adeecan amarjo qaadaan weliba maasin hayna laka adeeco haye adduunyo bal rooga hoobol iska dhidhiyo muslimiintii bulshada hayn dhatiyo iska dhid ama maamulkii iyo qabaa'ilkii hoogaa isfahmi waayaan mayl suubiya intay marjiniinga may shal bahaanan haddana ilaahay inuu sheegi oo ilaahay subxaana wataala meeray fa in tanaasactum fii shayin hee farudduuhu ila allaahi waalrasuul wal alla wali khilaafa hana dhagalan kitaabka ilaahay yalla kala daawud ismeela ka jarta halkala ma qabno diintan waa diin dowladda shacabkii gaabkii lagu maamulo fadi siyaasaddii iyo hoggaankii marka insha allahu tacaala way ballanaa kitaabka ilaahay daawo ah laakiin kitaabka ilaahay daawo waa madaaweysa ma ogda insha allahu tacaala inuna marka maya kitaabka ilahay una ka qanacnaan sida hadda isanba sheegdan jazaakum allahu khayran saraaxada iyo weji furfurnaanta iyo bashaashnimadan kama hadsantiin waxyaaba yaroo aana dardaarmo may ku mid ah walaalyaal walaaloon in badanka kana nageen lan intaha surmi mulahadayay lan intaha surmi majar ilaa midnimada ku hadlaay culumahaadoy ugaashaadoy maylaraay lankalahaado inta la surmaay midnimada midnimada walaalayaalow maylare ol maylare jare warankii uskaliibaan maylare jare ma dhikaw tasmaa wala un kaliibanan gaalo gee kukurooyni ma ed midnimo muslimiintu oo is midaysan yiin gaalo kurooyti welijo mal sheegna taariikh fi taariikh maha dhiin muslimiinta oo midaysan gaalo kurooytay ibiidi mal sheeg laakiin ama jabaayan markuun dhatan iskhilaafna markuun dhatan iskhilaafna in uuna jabna waa laazim ilaahay qur-aanka sheegay ilaahay may leeyo walaa tanaasacuu fatafshaluu وتذهب ريحكم أي قوتكم إلهي ما يلي أنضودا مسلمين تديتين أمور تنك أي إلهي ودي الإسخلاف والإسخ قبصة ما كل هذا فتفشلوا فشل ما سنگ منا وتذهب ريحكم أودين باب أس قال دي هسي هو يسدس أي ما أنت أحط هزيمة مشاني خلاف خلاف حسين مرك خلاف خاص شرواي ولمدن كننا إن شاء الله تعالى من نمد كدد علينا جزاكم الله خيرا قال هذا إلى الدقال لمي إن شاء الله تعالى ويبسين كأصدانه haddii isan yeetin reer bakool gaar ahaan qabaa'ilkun hadda la fadhiin in isan ballan noo qaadan in adowga allah subxaanahu watacaala hortaba man shal heri jirnay unan shal heraan ballan noo ataa adowga ilaahay in las raasiyo oo lala xisaabtamo oo may wahaa salaamusunku guurna guuraan ya gurahayaan walkula hernoo baabi ino hasugna diyaarangana ilaahay idin sheegay may ballana walaalayaal meel dheer walku aragnay lugaagan dhatiyo intee ay walka aragnay jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu مفجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaaga dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafareebka wararka ayaannu isla soo gaarnay markanna hiiraan wilaayada islaamiga hiiraan ayaa deegaanka booco ee bariga wilaayadaasi ku soo bandhigtay shan askari oo taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta askartan taa'ibiinta ayaa markii toobada loo qabtay kadib waraysiyo waxaa la yeelatay idaacadda andulus waxaan ka waraysannay halkii ay ka yimaadeen iyo sidoo kale goobaha kala duwan ee ay tababarada ku soo qaateen iyo qaabka ay ugu suura gashay inay mujaahidiinta isku soo dhiibaan magacaygu waxaa la cabdulaahi maxamed faarax deeriye waxaan ka yimid magaalada beledweyne waxaan ka raacay ciidamada magaalada beledweyne tababarka waxaan kusoo qaatay uganda ciidamo ugandhes ayaana tababaray tababarkana siinay dhaqaalaha wax bixinaya imaaraadka bixinaya dhaqaalaha boolis military ayaan ka tirsanaay beledweyne waxaa nagala qaadaaday shan boqol aan ahay waana la qaaday ugandana la geeyey diyaarad baana la saaray gobolka hiiraan laga qoray shanta boqol marka wadanka ugandana la geeyey diyaaradan nagula qaaday waana lasoo tababaray tababarka saddex bilood ayaan qaadanay saddexdii bilood markaan soo dhamaysanay magaalada xamar ayaana la keenay marka waxaan uga soo baxay dar ilaahay ayaan uga soo baxay xamar ayaa ina indhiqaasaday in ka tago oo dar ilaahay uga tago ooba dar ilaahay uga tago caradayda aan maro sababtaan ka bixi waxaa waaye inay munaafacad lahayn aan ogaaday oo dar ilaahay oo diinta alle inaan dhinac ka mara ogaada aan ka baxay aan uga baxay qaladkayga aan ogaaday waana ka baxay tababarka markaan ku jiray salaadaha qaarna dadka dadna way dukanay dadna dukame dad gaalada way ku garaacaya marka dukanayso aduu dukanayaba darbo kugu dhufanaya waaba gaala mugta salaada maba yaqanin aduu dukanaya darbo kugu dhufan ama daabayba kula dhacaanbo saas markaan arkaan waa cin daqaasaday inaba ka baxoba gidwoodo isaga tagaba maanta waxaa joogaa deegaanka booco walaayadana si fiican ay soo dhaweysay dad muslimiina oo muslimiin qaalisa waaye kheyr allaha siiyo waa mahadsan yihiin marka nimankaas niman walaalahay waaye waa ku mahadsan yihiin insha allah ilaah idinkiisa dadka oo ku kadsoomay oo kuwa nimankaas gaalada galay waxa waaye inay ay ka soo noqdaan ee ilaahay u toobo keenaan ninkii ku qaldaman oo ka soo noqdo xag ilaahay u toobo keeno maama wax dhib oo lee geysta ma jiraan oo laysoo dhaweeyey dadka shabaab dadka way laayaan iyo way dilaan dhahaan been waa waxba kama jiraan dadkaasna beenay sheegaan waxa waaye dad oo maskaxdooda waxaas lagu shubo waaye waxaana waxbaba kama jiraan anigana hadda waa ikana waa la jooga ilaahi subxaana watacaalana waa dad islaam oo niman walaalahay waa anuu ku bilaabo cabdi cali muumin xareed waxaan ka imid beledweyne waxaa imid walaayadaba waxaa joogtaa imid si fiicana lay soo dhaweey waxba qoran lagu soo dhaweey waxaan kasoo raacay beledweyne laxana joogay tirishaanta ilaa baardheer agagaarkaasaan joognay sanad iyo bar gulisku orur aan ku jiro aniga intaas ka dhacdina waa la ogyahay ciidamadii intaas bugakiis wixii ka dambeynay magaalada ku orana qaana iska burbureenbu waxaas waxay noqotay waa webi dhir loo qaado waa beenay sheegayeen naftooda been u sheegeen haddana waxaan diyaar u hayn in ilmahayga animkaa soo baxay aan ka soo baxay cid isoo tahbiibtay ama isoo qasabtay ma jirin danahayga ayaan u soo baxay inaan ilmahayga dhex joogo beertayda tabcada duurkayga mara nabadan xurmo ku maro fiicana lay soo aniga go-aanaan soo qaatay marna shakiguma jirin sidaan ku soo baxay si kasii qurux badan lagu soo dhawey oo gacmo furan lagu soo dhawey meel fiicana leegiyey si fiicana layla dhaqmay si fiicana layla hadlay waxaan dhihi lahaa wixii walaalayaasha walaalo wixii ka ba oo meeshaas ku jiro meeshaas waa ku qatalmeen wixii maanta ka dambeeya haddii wax iga maqlaayeen ama warkii ka saayiin ha kasoo tagaan balankaas balan waxaa lagu qaldamo naf dhaaxa lahayn ayaaba dib nimanka ahaa inay gotaa udhidaab xaqiiq waa inay dib gotaa udhidaab waa kaas balankaas balan socona ma waa lagu qatalm wixii hadda iga dambeeya maqlaan waaba bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah cumar maxamuud maxamed waxaan ka yimid magaalada beledweyne ciidanka macawisaliyda waxaan ka raacay tuulada tarjanta tarjanta markaan ka raacay ilaa tarjantan dhowr bilood saddex bilood camal meelahaas joognay kabacdi waa noqonay baardheeraha dhowr bilood camal la joogay waa laga noqday beledweyne la galay beledweyne markii la galayna kabacdi waxay qaabkay wax u wadaan iyo markaan fahmay iyo waxii iyo sida fikradda ina iskeenay aniga waxaan go'aansaday inaan ka soo noqdo fikraddaas walaayada aan isku dhiibo muddadaan la joogay markaas intaan tarjeenta iyo baaxaan inta joogna adigu wax badan ay soo maray waxa ay soo maray anigoo nin oday ah in mataqaanaa walxanba mareenka layla maro oo sidaan tixgelin iyo ninkan waa oday iyo ninkan gooniha sidiisa gooniha loo xusa iyo wixii oo dhan aan ka waayey tixgelin aan ka waayey nin walba oo canuga xunba oo qaab ka daran alaalaxaab adiga lagaaba jecel yahay ooba adigiiba aadba ku soo dhacdayba dirbi rorog kabacdi waxaan go-aansaday inaad dantayda qabsado ilmahayga u shaqaysto cibaadaysto saasaan usoo noqday walaayadan u imid murdaar waxaa ka dhacay dagaala ka dhacay oo gorgorow ka dhacay dagaalkaas maxawislid kuma dhiceen gorgorow ku dhacay tarjeemtana dagaala ka dhacay wargalaba anigoo jiifo oo qolkayga gurigayga ahoo jiifo aa dagaal dhacay dagaalkii markuu dhacay marka ardagii lagu kala baxay oo lagu kala gudoomaya soo baraarugaan ka soo kacay xeerad waa la qabsaday shabaab la qabsaday wixii oo dhan wax dhintay iyo wax farxaday noqdeen marka marka meeshuu cidlahan baa aniga arko kaligeeba kusoo heraba waa ilana jiifaan hurdaaye inta wax dhacay waa hurdaybo meesha wax ballankii kacay dowladda ballan la gashay macawisley ballankii uga baxday macawisley duma danteedii aqoonsatay nin gurgiisa aaday nin beertiisa aaday nin walaayadiis ku dhiibay macawisley iyaduna danteedii ay qabsatay walba dagaalka dowladda geliya dowladdiina waa uga baxda annaga saas afkaana laka yiri dhaqaalaha ugu badan waxa walba ugu badan adika cidda qaadan adika waaye dhulka dadka madaxda looga dhiga adika waaye waxaas waana lagu sheekay laakiin waxay noqdeen hal bacaad lagu lisay waxaan ban ogaanay inaan annaga marka ana lagu adeegan waana lagu adeegtay waan markii nalagu adeegsan waana loo ka baxay dagaalka annaga markii naloo ka baxayn annaguna waa waa tashano waa aqlaysano nin walba dantiisa aqoonsada aan ku gaarin walaalkayaa dhintay faafgumarraa lagu duugay xawaalaha guufale waa qoynaayeen inaan soo raaco walaalkay heedo geeridiis kama heri kare aan go'aansaday baabuurkan raacay waa laiga soo reeba waxaa la yidhi meydaan wadnaa meyd kalen ku darimayn marka taasu marka ay qabsatay shan kilomitr marka aa layidhi walaalka lagu soo duuga ma raaci kartid shabaaba ku dila walaalkayn budligihii ahaayoon inaan soo xabaalo oaan lahaay markii saas layga reeba warkii kaafii kala dheeriy noqoto waxaan idhi barnaamijkan barnaamij dhammaanaan maahno saana lagugu danaysana walaalka meydkiisana waa raaci waysa waxaad ku qabtid waa dhib moogi dheefan kuma qabtid cumarow dantaada aqoonso adiga muddo toban biloodahan fikira aniga waxay qorshaa intaanba hadda aniga nolol iyo geeri geeriyan u dhowa cimri qaali baan jooga lixdan iyo saddex sanaan jiraa markaan kabacdi inaan cibaadaysto ilmahaygana haddaan intaas aan wax qabsan karaa u qabto na aan cibaadaysto aniga aniga meeshaasay hadda iga joogtaa wax kastoo dhaca ma laga yaabo wax kastoo la sheego mu'min god laba mar laga maqaniinaa layiri aniga mar waa lay dagay mar labaadna in lay dago waa habeenka xaloo tegey uurkaygana ilaaha dhaalcana carabkaada iyo qalbigaadu inay isleeyihiina la rabaa ama dheef ha la sheego ama dhawaq ha la sheego aniga dib dambo dib dambo inaan iskula shaqeyna lagama yaabo shaqadaas waa aniga waa iga xirantay xagga iga dhammaatay waa lay soo dhoweeyey si fiican lay soo dhoweeyey waa lay ximbaaray dhulka layga qaaday war si fiican layla warramay adiga maba la soo koobi kara sida farxadda laygu salaamay maba la soo koobi karaba dadka reerka hoo ku dagmay sidan ugu dagmay horta ugu dagmeen sideedban waxaa la rabaa ninka ragga aho inuu xisaabtamo anigu waa xisaabtamay anigu saan u xisaabtama ha u xisaabtamaano waxa uri dhaawna dhimaan u aqaan ducana dhuurada baan u aqaan saan anigu u xisaabtamay ha u xisaabtamaanaan leeyahay nin walba dantiisa ha aqoonsado magacayga xasan maxamed cabdulaahi waxaan ka yimid beledweyne macashrid waxaan ka raacay tirshanta laba sanaha la jiray shalay ilaahay iga soo bixiyaan ka imiday marka shalan kasoo tegey xalafood caddaan ahay bergena waxaa jooga booco inaanu dib dambe ugu noqdo lagama yaabo danahan lahayaaba mar had maanta waxa jooga booco go-aankayga waa inaanan dib dambe ugu laaban oo ilaahay nugu ogaan magacayda maxamed ibraahi cismaan waxaan ka imaaday degmada beledweyne waxaan nahay ciidamada macabusleyda oo dhanka galbeedka joogto gaar ahaan waxaan la shaqaynayay muddo sanad iyo bar ah gudoomiyihii hore beledweyne cismaan dhexsow dhuubow adiga waa iska labaatan doolar aan qaadan jiray maantana waxaan joogaa walaayada islaamiga booca si fiic bay igu soo dhoweeyeen anigoo had cid isoo qasabtay cid isoo amarta ay lahayn oo fikradayda micnihii meeshata ii geysi halkaasaan jooga maanta dowladeeda si wanaagsan si islaamnimo ah si culamonimo ah laigu soo dhowey maya waxay dhibaatay iyo waxay waxgudbay malahan si sharaf lah laigu soo dhowey wallaahi niman oo wada qaldan hayo waa ilaayaha soo hanuuniyaan leeyahay wallaahi waxyaaba iska dhib badan oo maslaka la qarribayo iyo nin aan waxba ogolan xoog wax loo qaadayo iyo dhibaatooyin badan kala soo kulmay haddana ilaahay baa iga soo qabtay ilaahay soo hanuuni aygana niga wallaahi ani hadda kolba ilaahay baa iga soo waday ayay wallaahi iga taalla ma jirto ma laga yaaba fikirkeyda kuma jirto inaan dib ugu laabto ma ahan fikirkeyga
قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا وانشر الدين ضياء واكثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu في شباب قد أشادوا صحوة